kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka magaalada beledweyne horraantii bishii noofembar waxaa ku fatahay webiga shabeelle musiibada fatahaadda ka dhalatay dad ayaa macluul u dhintay kuwa daadka ayaa qaaday inkastoo mashaariic malaayiin dollar ku baxday magaalada laga hirgeliyey si biyaha looga difaaco haddaba dadka beledweyne ma heleen jawaab ku filan dhibaatada ka gaartay fatahaadda waa umuurta aanu ku eegeyno barnaamijkeena faaqidaada toddobaadkan waxaa igu marti ah oo igala qaybgalaya duqa magaalada beledweyne nadar tabaax maalin isuduwaha wasaaradda gargaarka maamulka hirshabeelle u qaabilsan gobolka hiiraan cabdisalaan faarax maxamed iyo deeqo cabdi waare oo ururada bulshada rayidka ka socota su-aasha ma laga jawaabay fatahaadii ku dhufatay beledweyne waxaa marka hore kusoo dhaweynayaa jawaabteeda duqa beledweyne nadar tabaax maalin waxaan isleeyahay jawaab ku filan lagama bixin sababahana waxaad dareemi kartaa in maxaa la dhahay fatahaad guud wadanka ee ka dhacday dowladda federaalka ahaydna aysan weli si dhab ah aysan arintaas uga qeyb qaadanin sababahana ayagaa la weydiinaya waa maasan tahay haye deeqo adiga haddaan mar kale su-aasha ku weydiiyo jawaab ku filan ma laga bixiyey dhibaatadii ka dhacday magaalada beledweyne
ani waxaan isleeyahay maya jawaab ku filan lama bixinin dhibaatadii weyneed oo ka dhacday gobolka hiiraan khaasatan magaalada beledweyne iyo guud ahaanba degmooyinka kaleeto cabdisalaan waxaad ka mid tahay wasaaradda gargaarka bal ka waran haddii aan ku weydiiyo su-aal la mid ah
hadda afar iyo labaatankii cisho ee lasoo dhaafay fatahadda magaalada ku dhufatay waxaan ku jirnay xilli emergency ah marka in jawaab laga bixiyo weli way dhiman tahay aan laisleehay oo waa lagu howlan yahay runtiina inta hadda maanta karaankeedaah waa la qabtay wixii la qaban karo wixii aan la qaban karinne in la qabtaa la isku dayaa waa mahadsan tahay nadar tabaax waxaa tahay duqa magaalada beledweyne waxyaabaha ka dhacaya magaaladana qofka koowaad oo wax laga weydiinayo adiga dhibaatadii waxaa tiri waxba lagama qaban maxaa diidayo mar haddii mas-uulkii aad tahay in aad u howlgashid sidii wax looga qaban lahaa
waa ka howlgalay sababtoo haddaysan wacyigelin fara badan aysan aan sameyn lahayn ka maamul ahaan dadku inta badan uma baxeen banaanka ganacsatadu inta badan xoolahoodu ma badbaadeen wacyigelinaan ka sameynay hadda wixii yaraayo maaragtana soo gaarana waan siinay marka waxaan isleeyahay inta kalena way dhiman tahay deeqo martida waxay isla qireen inaanan wax ku filan laga qaban yay tahay in wax laga weydiiyo arrimahan inay wax ka qabato ama ay u istaagto iyay tahay kula tahay horta dhibaatada waxay jirtaa adi waqti laga joogo bil soddon cisho gudaheed sidaas darteed emergency ahaan way jiraan dhinaca caafimaadka oo kaleeto iyo waxyaaba laga qabtay laakiin weli mislihi in ku filan lagama qabanin ayadoo oo lasdhahayo gobolada dhan soomaaliya dhibaataa ka dhacday gado iyo dhulkaasoo dhan marka ma ahan hal meel in wax gooniya hadda laga qabtay misdhahayo
cabdisalaan waxaa tahay wasaaradda gargaarka mas-uulkeedii magaalada beledweyne bal maxaad nagu beeri lahayd musiibada ka dhalatay fatahaadda dadka ku dhintay ama xaalad bini-aadinimo ha u dhintaan ama shilalkii dhacay ha u dhintaan xuseen horta magaaladan musiibo weyna ka dhacday waxa ay hadda khatar weyn oo fatahaadda oo ayna hore u arki jirin ayay la kulantay runtii dad badanna way ku dhinteen ilaa lix iyo toban qof ganacsi badan sidaasay tahay dadku wacyigelin ayaa jirtay xilli hore la bilaabay waxaan isleenahay wax badan ayaa badbaaday oo ku dhimo lahaa ama ku khasaari lahaa biyahaas inkastoo dadka ka madax adeega meelihii ayna geli jirin oo saas kusii jooga iyagana inkastoo ay ka madax adeegeen laakiin waxaan leenahay khatar weyn oo ku dhici lahayd magaalada waxaa maamulkii iyo wasaaradihii iyo dhammaan ayadoo la iskaashanayo iyo hay-adihii bini-aadinimada ayaa laga shaqeeyay in wacyigelin xilli hore la bilaabo si loo yareeyo khatarta musiibadaasi fatahaadda ay wadato horena loo sii saadaaliyey runtiina muxuu ahaa wax aan hore loo arag ayaa ka dhacay oo maxay to dadka magaaladii waxaan u malaynayaa afar iyo labaatan maalmood way kala xirneed oo dadka dooman ayay ku kala socdeen runtii baahidaasna ma kaafin karto oo dalagii o dhanaa ku baaba-ay runtii waxaan dhihi karnaa waxaan hore loo arag oo maxay ahayto kana weyn baahi bini aadannimo oo ilaahay uu keenay maxay ahayto ayaa dhacay wax ay dad wax ka qaban karaanna ma aha wax ilaahay wax ka qaban kara waay haddana waxaan dareemaynaa in susocodkii soo noqonayo hadda iyo kadibna insha allah wixii la qaban kara iyo wixii la awoodo xoogga laisugu gey doono hadduu leedahay waa mahadsan tahay nadar waxaad tiri jawaab ku filan lagama bixin sidaan ka warqabno waxaa jirtay kaalmooyin soo gaaray magaalada beledweyne haba ugu badnaadeen sodma kuwa ka yimid jawaabna lagama bixinaa tiri bal haddii aad iswaafajiso
waa maadsan tahay sodma waxay keentay saddex diyaarad oo timir ah saddex diyaarad oo timiran ah magaalada beledweyne waa afar xaafadood xitaa laan ku filan macnaha ma kaafi karto mida kale waxaad og tahay timirtu inay tahay un iska maaragtay enerji qofka markaas cuno inay saddex boo kamida siinaysa laakiin magaalada beledweyne waxaa jiray intaysan fatahaadu imaan hay-adaha gargaarka wasaaradaha dowladda sadma ay ka mid tahay in shirar fara badan la galay ayadoo la dhahayo waxaan u diyaargaroobeynaa ka hortaga masiibadii la saadaaliyey ee ku dhufatay soomaaliya beledweyne waxaa ka dhacay shirar badan oo arrimahaas looga hadlayo maadaama bil iyo laba bil ka hor la saadaalinayo arrintan sababta aan u leeyahay jawaab ku filan ma aysan helin beledweyne waa sidaas
waxaa warkaada u muuqanayaa sodma waxay tiri intaanu fatahaadu imaan gargaar oo looga gaashaamanaya arrintaas saddexda diyaarad oo keliya ay ahayd
macnaha shirarka hore aan u galnay sodma keligeed ma gelin hay-adaha magaaladan beledweyne degan ama gobolka degan ama soomaaliya oo dhan degan oo deeqbixiyaasha ah dhowr jeer waxaan galnay shirar loogu sii diyaar garoobayo oo hay-ad kastaba hadday caafimaad tahay hadday biidhaamin tahay hadday maaragtay kaash tahay in loo sii diyaar garoobo probleemkan la saadaalinayo oo soo socdo saas daraaddeed wixii aan ku shirnay dhammaantood lama qaban sodma ka mid ay ahayd sodma waxay keentay saddex diyaarad oo timira hadda saddex diyaaradna waa kuu sheegay waxa saaran diyaarad waa dareemi kartaa inta ay tahay kuma filno magaalada beledweyne oo afar xaafadood ah xaafad ka mid ah laanteed xataa kuma filno sidaa daraaddeed waxay waxaa la dhihi karaa macnaha waxba inaan laga qaban arrintaas waa mahadsan tahay deeqa ma ku muuqataa markaad dhegaysatay hadallada isuduwaha wasaaradda gargaarka iyo duqa magaalada beledweyne in isku xirnaan la-aan meesha ay muuqato
si fiican waxaan isleeyahay xaggii maamulka iyo bulshadii isku xirnaan la-aana jirto siiba maamulka dhexdiisa haddii ay jirto isku xirnaan waxaa la gaari lahaay ummadaas adlisti inaa la gaarsiiyo waxaana ku filan yaab la gaarsiinay in yar oo gargaar ah wixii hadda ee sodma keentay inkee ma caddo inay si toos u gaari doonaan bulshada magaalada beledweyne inta magaalada u baxday banaankeeda inta gudaha ku jirtaa lamid ah waxaan aaminsanahay in wax gargaara haba yaraata ayna soo gaarin inta gudaha ku jirto
agaasima cabdisalaan sida doqa magaalada ay sheegtay saddexda diyaaradood ee gargaarka ee sodma ka timid magaalada iyo deegaanada u dhow ma lagu qaybiyey mase weli waa waa kayd
xuseen horta waxaa muhiima in laisla fahmo marka hore magaalada beledweyne saddex diyaarad iska dhaafee labaatan diyaarad xitaa ma kaafin karto oo magaalada musiibada way wada saameysay fatahaadda dadku way wada barakaceen kuwii joogayna xitaa sahaydiyaa ka gooday oo dadka ayagaa iscaawiyey moogii khatar kale ayaa dhici lahayd runtii muxuu ahaa xaaladda lagu jiray ee diyaaradahaas ku yimaadeen waa emergency ayay ahayd oo dadka uun nafcelin wixii laga gaaro ma aha kolley isma lihi aniga sod ma ahan intaasay magaalada usoo qoondaysa ilama aha muxuu ahaa hadda kadibna insha allah waa xilligii laga jawaabi lahay ayaan isleeyahay runtii maadaama haddii ay biyaha laabtaan oo kaleeto khatar fara badana iyadana la saadaalinaya oo ah inay maxayto cudurro ka dilaacaan runtii waxaan leeyahay magaalada markii laga qaxay banaanka loo qaxay dadka waxyaabaha baahida ugu weyne waxay noqotay inay ay biyo u baahdaan runtii hay-adaha waan uga mahad celinaynaa waxay sameeyeen biyo dhaamin zonis ayaa zonis la qaybiyey oo maxay ahayto evacuation sites la yiraahdo qoloba meela lagu ogaaday si nidaama ayaa dadkana biyaha ay ku helayeen oo qoloba qolaa lagu haleynayay markii biyaha ay dadkii bannaan ku baxay biyo heleenna kuwii gudaha runtii muxuu ahaa gargaarkii timirta wuu soo gaaray oo tusaale ahaan muxuu ahaa ilaa blisyada aag dad ku godoonsan iyo waxwaa la gaarsiiyey kuwii banaanka joogana sidoo kale waa aragtay guddoomiyaa u qaybiyey maantadan la joogo guddoomiye waxa gobolka waa aragtay hadda buluburtuu jiraa oo khatarta ayadana ee hadda ayada culeyska weyn uu dareemaya culeyska halkan ee magaalada wajahday runtii waxaan leeyahay muxuu ahaa gargaarkan soo gaaray wuxuu ahaa emergency ee ma ahan kii magaalada loogu talagalay muxuu ahaa hadda iyo kadibna inaan maamulkeena dhammaan iyo bulshada rayidka inaan gacmaha isqabsanno dadkeenna annaga wax tarno runtii waxaan waa wax rabaaniya maaha wax oo qaban kara maaha wax laga jawaabi kara maaha in annaga aan isku tiirsanano oo aan maxay ahaato keenna liita ka waxaysta uu wax taro ayaan ku boornay okay waa mahadsan tahay nadar tabax markaad isbarbardhig ku samayso dhibaatada fatahaadu ay ku keentay magaalada beledweyne dadka magaalada ku haray iyo kuwa banaanka u barakacay kuwee baa leedahay dhibaatadu waa ugu daran oo ay saamaysay
waxaan leeyahay kuwa gudaha ku go-doomay kuwaasay ugu darantay sababtoo kuwa banaanka joogo waxay helayaan biyo dhaamin iyo dee meel nadiif way seexdaan laakiin kuwa gudaha ku jiro biyey cabaan iyo meel ay seexdaan iyo zaxmad waxay ku dhex jireen oo wax kala sababtoo ah biyaha magaalada galay waxay soo bixiyeen musqulihii ayay ka saro mareen caafimaad daraa ka dhalanayso baahidii waa taagan tahay biyihii waa taagan yihiin marka waxaan is leeyahay waxaa aad iyo aad iyo aad u daran dadka gudaha ku jiro
waa mahadsan tahay deeqo sida laga wada warqabo waxaa jirtay mashaariic magaalada laga hirgeliyey oo biyo xireenno oo kuwa ay sameeyeen ganacsato iyo kuwo hay-ada samafal intaba ujeeddadu waxay ahayd in biyaha laga hortago laakiin ma dhicin maxay kula muuqataa in guuldarro intaa la eg iyadoo intaa oo lacag la bixiyey ee haddana ku timaada magaalada beledweyne ani waxay la tahay inay jirto xagga iska warqablaan haddii maamulkii iyo hay-adaha wax fulinaya iska warqabaan ma dhici lahayn in laba iyo toban injiyo uu midba meel wax ku soo qaato oo mashruucaanan la ogeyn wuxuu yahay faa'iidadiisa inuu fuliyo berina dhibaato saan sidaan camal ay ka imaato ma jira ayaan isleeyahay maamul dabakacaya ama dabagalaya ama waxaan ogaanayo mid walba mid wuxuu rabo fulinayaan joogaas berin uu ka tagaa lacag fara badan ay ku baxaysaa marka iska warqablaan maamulkii iyo xagga hay-adaha iyo bulshadii ayaa jirtaan isleeyahay waa mahadsan tahay nadar sida ay jawaabta u bixisay deeqo iyo haddii aan su-aashaas mar kale adig ku weydiiyo bal jawaabtaada
waa mahadsantaha horta soo dadaal fara badan waa lagu bixiyey magaaladan beledweyne in biyaha laga celiyo waxaan ka warqabtaa in nineteenkii ilaa iyo twenty twogii biyo aysan magaaladan soo bixin waana dadaal maxaa la dhahay la sameeyey ha noqoto in dowladda federaalka lacag ay bixiso ha noqoto inay ganacsato bixiyaan ha noqoto in iskuulaadkii iyo ay maaragtay lacaga laga aruuriyo ha noqoto in dowladaha deriskeena ay lacagna siiyaan sida somalilan iyo maxaa la dhahay dowladda jabuuti hay-ada fara badan oo ayaga naftigooda biyo xireenno sameynayay intaba waa macnaha maalinba waxbaa lagu soo moodayay in lagu guuleysan waayo waxaan isleeyahay horta biyaha hadda yimid biyo ay celin lahaayeen mashruuc kasta oo la fuliyo ma aha sababtoo a meelaha qaar waxaad aragtay sida gaalkacyo oo kale iyo baydhabo oo kale iyo malahayn webi meel aan webi lahayn maadaama waxaad aragtay ka dhaceen meeshii webiga laheyd dee waxaan isleeyahay waa wax ka tan badan waxa yimid sababtoo a roobku kornuu ka da-ayay biyuhuna waa dhinac socdeen webiga xilliguna wuxuu ahaa dayr oo xilli roob la sugayay ma ahayn caqabadahaasoo iskaashaday ayaa keenay in biyahan magaaladan sidaan ay u galaan biyo badan roobkiioo da-ayo mashaariicdii naftigooda qaar ay markaas gacanta laguli jiray iyo naftigooda maamulka naftigiisa iyo hay-adaha maaragtay deeqbixiyaasha ah assessmenti guud oo hal waaro looga gaaro biyahan inaan leysla sameynin
waa mahadsan tahay haye cabdisalaan su-aasha mid lamid haddaan ku weydiiyo runtii waxaan ku fikirahay maayarka biyahan maanta magaalada ay dhibaatada aragta u geystay wax la celin kara ma ahayn oo muxuu ahaa waad aragtay soomaaliya oo dhan gobolada meelaha aan webi marin ayaa khatartaasi ka dhacday oo fatahaada ay dad ku dhinteen weliba maxay ato gurye ay ku buuxsameen marka meesha gaalkacyo iyo fatahaad kaga dhacday runtii beledweyne oo webi maro waxaan dhihi karaa waa u nugushahay muxuu ahaa inuu iyadana ku qarqanto oo ay dhibaato intaas aragta la gaarto runtii mashruuc kasta oo la sameeyo horta biyahaasi ma ahayn kuwo la celin karo iyo xitaa kuwa wax laga qaban karo saasay tahay waa ogeed mashruuc mashaariicdii hore la qabtay ee ganacsatadii magaalada iyo ay hormuudka ka ahaayeen iyo maamulkii iyo dhammaan sida wada socdo waxaa lagu guuleystay in fatahaadii hore ee laga soo badbaado tan laakiin waxaan dhihi karaa muxuu ahaa waa wax rabbaaniya oo maxay wax la celin karana ma ahayn runtii hadda ta dambe in laga gaashaanto runtii waxaan wax soo nonoqdo maxay gacmaha la isqabsado qorsho xumadana la dhaafo runtii qorsho xumaa jirto sababtoo waxaa arkaysaa maxay ato qolo walbaba meelay inay hala yar soo qaadatay leeda intaa xira intaa xira marka lagama warar qabo isla xisaabtanna ma jiro haddii lala xisaabtami lahayna iyadoo ogeynayba ka howlgalaan meesha marka in laisla markaan lahaansho la dareemo oo la daba kaco oo qolo walba meeshay qabanayso insha allah aan xoogga saari doonaa muxuu ahaa tanna waxaan ka baranaynaa cashir weyn cabdisalaan ayadoon la ogeynaa tiri meesha soo dowlad kama jirto maya ogaanshaha saas maaha tusaale ahaan shaqadii hadda iyadoo shaqo socotaa ay biyaha imaadeen tusaale ahaan marka waxay xeel hore in la bilaabo sooma waxaana ogaanshahaas ay keenaysaa in lala xisaabtamo oo meeshii dad ka socda maamulkii ay kor taagnaadaan biyo xireenkaas la sameynayo ay lahaansho la dareemo laakiin waxaa arkaysaa warqada ubisa in la siiyo in gohed marka qaarna ayagoo warqada haysan iska tagaan
waa mahadsan tahay nadar adaan kugu soo laabanaya dad waxaa jiro aaminsan in biyoxireenka biyoxireenada qaar gaar ahaan midkan waqooyiga magaalada laga hirgeliyey uu magaalada biyaha u celiyo marka awood ka badan ay timaadana biyaha uu sii deeyo oo dhibaatadan biyaha markii horeba ay dhaafi lahaayeen marka ma aragti ahaan ma qabtaa in kanaalka uu dhibaato deegaanka kusoo kordhiy haddaa xusuusataan markii la sameeyey kanaalkaas waxay ahayd kii ahayd kii biyihii yimid dhowr jeer waala uu celiyey sidaa daraaddeed uma arka horta khasaare inuu yahay laakiin de isaga wuxuu ku filan yahay wixii u celin karo laakiin wuxuusan asaga wixii ka badan ma celin karayo sababtoo ah asaga waxaa ka horeeya qooqane waxaa kasoo qooqanaya asaga u dhexeeyo mid kale laakiin waxaa xal fiican oo kun jeer lagu waara noqday waraabaale sababtoo waraabaale biyaha toosuu u bixiyey ilaa iyo wuxuu geeyey inkastoo weli wax u dhiman yihiin meel fog waa neefis fiican haddii magaaladan beledweyne laba keli oo sidaasoo kale aan loo helin waxay noqonaysaa caqabad weliga taagnaan doonto anoo ka faa'iideysanayo munaasabadan waxaan leeyahay maamulka heer gobol maamulka heer degmo heer state heer federaal
deeqo ma ku muuqataa fikradda ay qabaan dadka qaar ee magaalada degan in qaabdarada iyo qaldaadka dhacay darteed ee sabab u noqotay in magaalada biyaha laga celin waayo
waa la qabaa bulshada magaalada beledweyne fikirkaasay qabaan si weyn waliba markii laga soo tago masiibadan guud oo wadanka dhan halakeysa anaga beledweyne shan bilood ka hore biyo baxno saameysa biyahaas waxay haddii la sameeyo mashruuca siday taa haddii loo fulin lahaa waa laga baaqsan karay laakiin dhibaataday jirto waxaa waaye mashruuca siday taa looma fulinayo mashaariicda dadka wato iyo dhibaatada maamulka dhibaatada dadkaasay ka imaatay bikaas wax la fulinayo lama fiirinayo inay yihiin wax hirgalay ama biyihii celinayo ama atleast xataa wax laysdhihi karo waa lagu gaari karaa intaas in yarbaa wax laga qabanaya dadkii bulshadii magaalada beledweyne dhibaato weyn ee u keenta ayaan isleehay in shan bilood saddex bilood biyihii laga qaxo mar walbo
deeqo waxaa jirta su-aal kale oo dadka gobolka laga yaaba inay isweydiinayaan waxaa jirtay shan iyo labaatan kursi oo baarlamaan oo lagu doortay magaalada beledweyne xildhibaanadii deegaanka matalaya bal haddii meelihii kale jawaab laga waayo ayaga jawaabba laga helay
shan iyo labaatankii kun oo shan iyo labaatankii kursi oo gobolkan kasoo baxday waxaa isleeyahay dhibaatada ka jirta gobolka iilaamaba ka warhayaan lama arkin hal kamid oo midiya taagan ama ka hadlaya ama dhibaatada dadka la qaybsanayo ama adliist inuu imaaday xataa ummadii la qaybsanayo waxaan isleeyahay shan iyo labaatankaas kursi gobolkan inay ka dhinteen camalba maba xasuustaanbo laakiin afar sano kabacdi marka waqtigooda dhamaada inay kuraasusoo doontaanay rabaan bulshada marka ayagii haddii xasuusan ayagiina way hilmaameen si lamid ah waa mahadsan tahay nadar ma dadkii ama siyaasiyiintii deegaanka matalaya mar haddii aad idinka tihiin madaxdii gobolka bal ma gaarsiiseen haddii ayaga ay jawaab ka heli weyseen in aad xusuusisaan in meesha dhibaata ay ka jirto
shan iyo labaatanka kursi oo beledweyne laga doortay beledweyne waxa ay ku sugan tahay way ogyihiin waxaa laga yaabaa qaar hooyadeed inay joogto qaar ilmo ayaga ay dhaleen inay joogaan qaar walaalaheed ay joogaan de eelkii oo dhana ku kooban sababta kuraasta meesha loo dhigay waa inay dadkii ayaga ay ka dhasheen la dhasheen matalayn ay degayiin ayaguna waa sbiikarkay dadkan u hadli lahay sidaa daraadeed waxaan isleeyahay hadda ka hor noqod wax yimid oo ama xataa dadka kala qeyb qaatay inay dadka bixiyaan xataa caawinku caawiyaan inay dadkii banaanka geeyaan ma arkin cid ka hadashay oo hadda maaragtay barbaramka meeshaan jiro ka hadashay waxaan u malaynaa waa mid iyo labo mid iyo labana waxaan isleeyahay kuma filno dadkan shan iyo labaatan xildhibaanay leeyihiin shan iyo waxaad arkaysa istiidyada kale oo dhan dadkooda inay taagan yihiin hadlayaan shirar ku jiraan sidaa daraadeed de haddaysan awal wax qaban bal inay soo socdaan in kale ayagana waa ka warsugeynaa insha allah maasan tahay aya cabdisalaan runtii kuraastii magaaladan laga doortay ee shan labaatanka ahaa waxaan ognahay kaalintoodii muuqatay ee la dagaalanka shabaabka runtiina ay ku ammaanan yihiin muxuu ahaa uguna duwan yihiin gobolada kaleeto maxayd kuraasti laga doortay runtii annagoo taas ku ammaanayna la dagaalanka khawaariijta haddana waxaan rabnaa in arintan fatahaadda ilaa iyo hadda ma hayno xildhibaan muujiya maxay ahato dadki dhex yimaada musiibadan dhacday dhex istaaga maxay ahatona atleast advocate u sameeya oo dadkii u dooda wax u raadiya runtii ilaa iyo hadda ma hayno laakiin waxaan rajaynaynaa inay bal ayagana markaan waa markii loo baahnaayo bulshadii dooratay ee dhibaatada aragtay wajahday weli ilaa hadda ay tahay magaaladii magaalo forgotten city oo magaalo la iloobay waxna maxay ahato ilaa iyo hadda aan muuqdo aan laga qaban markii laga reebo dadkii magaalada iyo maamulkii gobolka oo runtii mas-uuliyad weyn issaaray iyo wasaaradii humanitarianka oo iyadana ka qeyb qaadatay inay dadkii isu socod dooman u hesho markii laga reebo xildhibaanadeena weli koraan u fiirinaynaa insha allah waana ka sugaynaa muxuu ahaa ayagan waxaanba ka aragnay arintaa arrin ka culus inay u babacdhigeen insha allah tanna inay gacan weyn ka geysan doonaan ayagoo isku xiran ayaan rajaynayna hadduu ilah waa mahadsan tahay cabdisalaan waxaan isla qirnay ama waxay martida isla qireen in kaalmadii laga filayay inaanu dadku soo gaarin mar haddii la waayey kaalmo ku filan oo dadkan ay helaan maxaa diidaya in dadka la abaabulo oo ayaga ay iscaawiyaan
wax diidaya ma laha runtii dadkana way abaabulan yihiin oo maanta haddayna la iscaawin lahayn tan tu ka xunaa dhici lahayd runtii dadka magaalada ku go-doomay waa dadka khatarta ugu badan wajahay runtii ayagana dabka uma kala socnayn oo isku dabay ahayn tusaale ahaan dadka meelaha ku kala go-doonsan sida kuwa bulyaqob ku go-doonsan dadka isku meelay wax ku wada cunaayeen oo qof walba wuxuu soo hela lagu wada cunay marka abaabul oo rabbaaniya iska jirayba marka muxuu ahaa tanna dadka mid magaalada horey oo ula kulantay ma ahan magaalada waxay arki jirtay khatahaad fatahaad yar oo toban cishaa laakiin afar iyo labaatan maalmood ku dhowaad oo biyo xoogan ay socdaan runtii wax ay magaaladan usoo joogtayna ma ahan waana wax hadda kadib cashar laga baran doono hadduu ila yihahdo nadar tabaax dadku markii kaalmo dibadda loo waayay maxaa u abaabuli weyseen in ayaga ay iscaawiyaan
sidaa ka warqabtaba beledweyne laba sano iyo abaf waxay ku jirtaa dagaal shabaab doorashadii xilligeedii labada kun iyo labaatankii february markay bilaabanaysay ilaa iyo oktoobar magaalada beledweyne waxaa ka dhaxay saddex qarax saddex qarax iyadoo maaragtay tony togii uu ka dhacay isla dabayaaqadii labada kun iyo labaatan iyo labadii waxaa la aaday dagaal shabaab ilaa haddana waxaa lagu jiraa dagaal shabaab marka magaalo labadii sano oo lasoo dhaafay beledweyne oo afar xaafadood oo sideed ilaa sagaal qarax ka dhaceen sanad iyo laba bilood ugu yaraan ilaa sanad saddex bilood dagaal shabaab ku jirto ma iscaawin karto saan qabo sababtoo ah dadku markay naga yihiin dagaal ku furnayn colaad ku furnayn abaar ayna jirin waa la shaqaysan karaa waana la iscaawi karaa qolaba qolada ku dhegan waa caawi kartaa laakiin magaalo laba sano ilaa laba sano iyo bar ku jirto sagaal qarax iyo sanad iyo abaf shabaab ah magaaladaas waxaa isleedahay dadka ku nool waxaa laga yaabaa qof walba haddii ayada noolatay nasiib leedahay
waa mahadsan tahay deeqo su-aasha mid lamid haddaan ku weydiiyo runtii abaabulka horta wuu maqan yahay maadaama lamaa kaalmooyinkii korka imaanaya bulshada inays abaabusho culmo diinka dhalinyarada oo kaleeto inays abaabulaan ummadda way kala dhib badan tahay way kala liidataa intooda liidato intooda waxayste inay caawiyaan sidaas ayaan jeclaalaha laakiin meesha way ka maqan tahay waxay ku imaan kartaa in ururadii bulshada oo kaleeto wacyigelin ay sameeyaan ayaga ay u dhaqaaqaan ummaddan nadar waxaa la qiyaasayaa in saameyn ay ka dhalan karto marka biyaha ay laabtaan cudurro ha noqoto ama burbur dhaqaale ka maamul ahaan waxaad u diyaariseen ma jira
xaqiiqatan horta waxaa ka horeeyo inaan dadka iraahdo yaan lagu soo degdegin in si fudud magaalada lagu soo galo waxaan ku jirnaa qorshihii magaalada lagu buufin lahaa sababtoo ah haddaan magaalada la buufin oo aan nadaafadeeda laga fikirin waxaa ka dhalan kara cudurro haris ah oo shubanka uu kamid yahay malaariyada kamid tahay iyo biyobaxada naftigooda elerji wadato sababtoo ah mey biyobaxadii timid ayaan waxaan ka baranay in dadka elerjikooda kacay saddexda cudur oo ugu dhow oo dadka ku imaan karaa waxayn in elerji la qaado malaria inay timaado iyo in maxaa la dhahay shuban uu dilaaco marka sidaa daraadeed horta dadka waxaan leeyahay yaa lagu soo degdegi magaalada annaguna waxaan rabnaa inaan hadda aan howleeda ku guda jirnaa sidii magaalada loo buufin lahaa oo aan shal galabkooda hadlaynay wasiirka caafimaadka dowladda federaalk
deeqo maxay tahay maadaama laga yaabo in cudurro iyo waxyaaba ay ka dhalan karaan marka biyaha ay laabtaan maxay tahay in tallaabo ah oo ay qaadaan maamulka iyo dadka magaaladaba oo aad ku talileed horta waa qasab biyaha hadday laabtaan cudurraa ka dhalan karo sababtoo masquuliya banaanka ay usoo baxeen biyihii waxay reebayaan wasaq badan ay reebayaan kanaac ay reebayaan marka ani waxay la tahay bulshadii inay istaagto oo isku tashato ay masquulihii iyo magaaladii intii ay ka qalalayso aanan la soo gelin magaaladii haddii la heli karo inaa la buufiyo kanaacada oo kaleeto inaa magaaladii maxawaata kuloriin oo kaleeto dadkii ay isticmaalaan siiba waxaan kula talin lahay dhaqaatiirta gobolka hiiraan midooga dhaqaatiirta inay bulshada wacyigelin badan u sameeyaan ay ka wacyigeliyaan dhibaatada ka imaan karto magaaladii haddii kusoo laabteen
waa maasan tahay cabdisalaan
runtii fatahaadda markay laabato kadib saameyn weyn ayaa haddana jiri doonta oo ah in cudurro dilaacaan waxaan rabaa cudurada inaan horta ka hadlo cudurada way dilaaceen idoo fatahaada jirto ayay sii dilaaceen goobihii dadkay ku go-doonsanaayeen sida xaafadan sigaalow laleeyahay oo dad ku go-doonsanaayeen runtii dadaa jadaaca iyo shubanbiyood uu ka dilaacay runtii wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabeellena ugu mahad celinayo iyo annagoo wasaaradda gargaarka oo iskaashanayna waxaan helnay inaan dadkii daawo ugu geyno meeshoodii dhaqaatiirna ugu geyno xaaladahaas kiisaskaana la baaro baaritaan kadibna dawo dadkii loogu qaado meesha loogu geeyo waa run waxaana hadda socdo abaabul weyn oo maayarka magaalada ay wado oo ah in magaaladii buufin loo sameeyo la buufiyo oo runtii ayadana tallaabo wanaagsan oo aan ku bogaadinayno maayarka iyo mxua wasaaradda caafimaadka iska kaashanaya runtiina muxuu ahaa waa howl loo baahan yahay dadkana waxaan leenahay banaankiina jooga ilaa magaalada laga nadiifiyo runtii musqulo ma lahan oo ilaa ay biyaha laqdaan noqdaan inaan lasoo gaarin magaalada ka horna maamulkii inuu dadaal xoogan ku bixi doono hadduu ila irahdo sidii magaalada muxuu ahaa waxweyn looga qabo lahaa
waa mahadsantihiin waa soo gabagabeynaynaa su-aasha ugu dambeysa ma jirtaa wax qorsho ah oo idin muuqda oo aad isleedihiin fatahaadda magaalada waa looga badbaadin karaa duqa magaalada ayaan ku hormaraya
way muuqataa way jirtaa waanu ku guda jirnaa in magaalada beledweyne laga la helo in xal waaro loo helo biyaha sida in keliya kale sida waraabaalaho kale la bixiyo in daam la sameeyo laakiin waxaasoo dhan waxaa ka horeeyo in assessment guud oo ay ku midaysan yihiin aqoon-yahanada u dhashay deegaanka maxaa dhaa injineerada hay-adaha deeqbixiyaasha ah kuwa khaasatan biyaha ka shaqeeyo maamulka heer gobol heer degmo stateka iyo dowladda federaalka dhammaanteen aan garbaha isqabsano xal waara sidii looga gaari lahayna assessment guud dhammaanteen aan qaadno
waa mahadsan tahay deeqo adiga gabagabada dhankaada ma jirtaa qorshe aas leedahay haddii la sameeyo magaalada biyaha waa looga celin karaa
ani waxaan isleeyahay haddii si fiican loo fikiro ee dad khubro ah iyo dad waxbartay way leeyihiin gobolkan marka haddii laga fikiro xal waara waa loo helaya ayaan isleeyahay weli mas-uuliyad leyskama saarin waxaa lagu haleynayaa maamulkii waxaa lagu haleynayaa hay-adihii xisaabtan ma lahan marka waxaan isleeyahay xal waara waa loo heli karaa
waa maasan tahay cabdisalaan gabagabada
runtii fikirkeyga haddii aan ka hadlo muxuu ahaa tusaale yar inaan soo qaatan rabaa muxuu ahaa keliga oo beeraha lagu waraabiyo runtii waa aragtay markii uu meel ka goosto beerta adoo waraabinaa tusal ahaan haddii uu meel yar ka goosto waxaa culeys ayaa dega nafis ayaa dega biyahan runtii sidaan u xirayna waan ku daalinay markaan waxaan u baahanahay nafis sida keliga waraabaloo kala in shabeellow dhankaas adigana aan keli weyn laga jeexo si ay biyahaas nafis horena noo dhaafaan runtii biyo la xiro keliya xal ma noqdo waa in biyaha ay helaan qorshe ay ku baxaan ama nafis meele ay maraan runtii waxaan dhihi karaa xalka waare ee la heli kara magaaladan uga baaqsan karto khatartan soo noqnoqotay saameynteedana lagu yareyn kara inay tahay in la helaa keli lamida keliga waraabool oo kale si khatarta u yaraato
intaa waxaa ku idil barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka toddobaadkan waxaa igala qayb galay duqa magaalada beledweyne nadar tabax maalin cabdisalaan faarax maxamed isuduwaha wasaaradda gargaarka maamulka hirshabeelle u qaabilsan gobolka hiiraan iyo deeqo cabdiwaare oo ka socotay ururada bulshada rayidka inta barnaamijkan mid la mid ahan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo